salaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu hamiin fayle dhegaystayaal waxaa ka dhowaada barnaamijka umuuro siyaasadda warbaahinta c b b oo hamiin walba wakhtiyadan haata isinkula dareerasaan markii la kuraab hamiignimaada ee jimaadeeta qodobada ownimaadun barnaamijkaana umuuro siyaasadda isinkuku bogdi doontan unina siinkahaanin walibaa kumadaha guddoomiyaga gobolka bokool maxamed abdi tool oo la dohwi warbaahintii weliba uuse sheegay anti welwel hoogunku muujiyow ammaanka guud ee gobolkaasi bokool barnaamijkee kukubogdi doontan guddoomiyaha oo khudbadiisa inay badan taabadaasi waanu sukudahuwi ammaanka degmada xudur iyo degmooyinka kale ka heeran waana ku tirsan gobolkaasi bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed saasaatow qodobada barnaamijka oonimaadun ku dhugunsu doontan unina siinkahaynan welibaa kumad aha guddiga reedin heliisyowka qaranka iyo welibaa kabaaqaynantiisi degdega linrooji degaal beeleedyada ku dareeran qiibo kumid ee gobolada dalka gaar ahaan degaal beeleedyada ku isbuunaaday degmooyin ku tirsan gobolada ee galgaduud iyo galmudug oo ku wada tirsan puntland iyo saasaatow galmudug barnaamijkee ka dheegi doontaan guddiga oo shirjaraadka qowda muqdisho warbaahintana la hadli bulshada soomaaliyeed isdagaalahaytana fariinmarsii howada saasaatow qodobada barnaamijkaani ka dhugunsuu doontan unina siinkahaynan walibaa kumadaha cabdille isaaq ibraahim taliyaga booliiska degmada wallaweynye welibaa uu soo ladowi warbaahinta faahfaahin ku biyey howlgalo saadooyin ka dambeeye ku dhiyan qiibo kumate gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed gaar ahaan deegaaniyo degmooyin hoos kooyaan degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose barnaamijkee ka dheegi doontaan qodobada saasaatow barnaamijka ka dhugunsudi doontaan welibaa kumad ahaa laamo ammaanka magaalada baydhabo maalmooyin ka dambeoy wadiy howlgalo biliirin oo laga haqiijo ammaanka ee dhallinyaryo hoqowda welibaa saraakiil ku tirsan nabad sugidda iyo saasaatow saraakiilla laamo ammaanka baydhaba iyo guddoomiyaga gobolka baayka ladoweyn goofagaare ayoon dhallinyarada ku eedsaday intila la shaqeeya barnaamijkee ku kubogdi doontaan saasaatow qodobada barnaamijkiisiin ku dhugunsudi doontaan welibaa kumad ahaa shirko golo wasiirada uusu guddoomiye madawiine cabdicasiis lafta garaan ee toddobaad kun iyo welibaa lunkudohwey qodobo dhowre oo iyo kuma dayin ammaanka iyo saasaatow arrimo bini'aadantinimo iyo-ona golo wasiirada haana kuma teh qodobaha ka bandhigay shirko golo wasiirada barnaamijkee ka dheegi doontaan qodobadaas iyo qodobo kaliya siinkahayna barnaamijka umuuro siyaasadda warbaahinta c b b andiar garooba uu sugeeyo faahfaahsan amiin fayle dhegaystayaal weliba waa miignimo khamiisa galaytuu arbaniya bahayta taarikhdan iyo keedanta afarta bilo toddobaad julaay sanadka labada kun labaatan iyo afarta ha ka dhowaada qodobada barnaamijkii umuuro siyaasadda c b b oo faahfaahsan ka bilowna qodobkaninku horey barnaamijka umuuro siyaasadda warbaahinta c b b oo nimaado guddoomiyaga gobolka bokool maxamed abdi tol oo la dahwi warbaahinta yaa weliba uuse sheegay inti gobolka bokool duulaan laakeeyi dhinaga kale weliba uuse sawiin welwelanku muujiyey ammaanka guud ee deegaanada ee gobolkaasi bokool maxamed abdi tol iyo dhiniga kale weliba uuse ku dahuweye ciidamada atamis gaar ahaan ciidamada etoobiya oo howlgalka atamis qiibka ee u rogan deegaanada koonfur galbeed hadalladiisna waliba kuma taayay maxaa soo mustaqbalka dalkan waa qabsadaan dadka boqol waa qabsadaan dadkaal maqanta dadkii inta boqol qabsaa lama qabsaa qoyn waa qabsadaan dadkiyada ma buraarisan hubna ma qabaan hubki dembana waa makuhan waa horumar ayo haleena male sideetii hohaa yaw bastoolba minkoran na walaalkeekaan kuga jahagna shabaab afar digees ku fadhi bako may kala haysanka jaran inay aanayto shabaabki badan intaba nin fadhi haniga yardo dowladaha nin gurnigato hanin dhown male dowladda nin adumaaba gurnigu korto birke meeliya waa kusuu bifadhi shacabkii baa iska dagaalo ma waay ma dhagaa korto marka arrintaas waa in la muuqta aan halis weyn oo meel arraay bokoolha ka foodla digir muliflaha ka foodla majisaata digir mulifla siyaasiyiintiis ma shaqayo haya siyaasiyiinta digir mulifla ma shaqayo haya ka bakaan karaha ka jeeda waana dadka mustaqbalka la qobsado digir mulifla waay dadka mustaqbalka dhan la qobsadaa digir mulifla waay ulamada ma ku duwaan dadka digiray ku ammaan ku duwaan inay is abaabulaan almeena hataa is abaabulaan sawiyaan lafaagalo in badbaadii fadhin is abaabulaan mayaani sanduwiidi oo royaaka dareen kood ciidamada dowladii oo laa tababara meel inkatoosana marka dambe habkaan naga doono kiin kooy doomo koomay waa nimankii hubka lahasiyey shacabka hay oo meeliti habtaata meel hebarka duuna araan sida dowradan dan meelkaalku kooy hani duuro intaninka kooy waay maata ma hariskaran anaa shabaabka ba inina qobsoo dhan qofujo kale balwaaya tan yani sidii dowradan tan marlamaad qahoodala naqan marka aan warka intaa ka koobay may aan salaamey dhammaan soomaaliya oo dhan aan salaamey may waana may leeraay aan gaar ahaan aan salaamay digir mulifle digir mulifle dhulkoob isku guuri fada maahina ka howal qobsadooy anta dowladnimo wal haja la kuliyay ana taan arwahayo malee maadaama hata sagaali iyo kookii handhiiska duulahay sagaali iyo kookii handhiis dhacohay sagaali iyo kookii han mayl araayo burburkii laha kanagadi ini mayl araayo tabaabishaysda wali isku deeri korku tabaabishaysda ana saasaanka dige wabilahi tawfiq lan hadii geeg hebelo seedo waxaan san qobdo leera un hadii faano hayno male lan hadii geeg hataa inti sumeysada dowa majar wasiirka amniga shamigeera walaa dudoy mid ethiopia gobolku baaso leeri iyo nafti un baqa ama lasin qobsada wadaata ethiopia hub kumat meelo yarada hayt kumat maayna lan digin mirfla inti barlamaanku surmo walaa ilahi wal muqhan quwwadis billahi yani khayraadki wadanka wal qaadi lan arrin majar lan qoomo do walaa doofeena maatan tooyin dadku hadla ah ona may qabne madaxweynaan sheegay haddii ciidamada ethiopia dalkan ku bahan ini diblin qowda dilin mirfla dilin qobsa lan muujaan laakiin dadka hata ku bahan leh unama sheegna ethiopia intan ku bahan lama dhulshay isuule saata ma muuqd dowladnimadii hoobla ku tabi lama dhulshay isuule puntland dhulsha yaalla adduunyada meelifaaso qabsadaayt somaliland dhulsha yaalla lankifaaso qabsadaayt lankifaaso walsiyaayt u s c gobolada yaalla walaayfada suubsadaayt jubbaland dhulsha yaalla sawaahil iyo walal walaayfaaso koonfurka beeshirada may kubata min ad koonfurka shirada kubata may ad may qabna un ulu jeedid jabta lagu suga ulu jeedid ki jabta na kasni ona may adkaayne in koonfurka beed Ethiopia ku baan illa dawlad xoog badan oo cadaalad ah xoog aan dil ku helo ilaahu boqolsan ugu diirto ona saasan yani madaxweynaha fadala koonfurka beed in sheegni ra'iisul baarlamaanka in sheegni shacabka unu lufoonan in sheegni saasa aaminsiin marka wal hadii difaacan mala walaayro ma ko qaade wal aqli galaw ma arintaas ma ilaahay madaxweynaha la isku hadalna una ka gobol haan iyo na isku hadalni ka mas'uuliyadaha isku hadalni way min sheegay in dawladda in ku la hadali wal bahal oo Itoobiya la raantu ku baasan in jar onona Itoobiya xiriir ban xiriir ban ana xadiid kan balana waa rajar ciidamada dowladda ba ciidamada Itoobiya way ununa ka adkayna in Ethiopia bahdoon ilaa iyo dawlad oo meel raay xoog leh lagu helo oo ciidamo ka falan lagu helo inta way ku qoray saddex kuma askari lagu qoray inta soo gobol gobol dhex jira una ma hadin ku min kood ciidankan way noo qaad idin kale ma min sheeg ma dalika tan way lidaa amal la dadka difaaca jira meel jira dadka difaacay ay Ethiopian qaybaan oo baan Ethiopian baan la wujin ka baba dawlad lagu helo dowladda lagu hor waayo ama ilaha weegi ciidanka lagu hor waayo qofki lagu hor waayo andas oo meel ara walaas nin helna war cadaalad ah dowladda xoog badan nin helna ona ma ogolin in etoobiya ku bad dowladdan in sheegni koonfur galbeedna in sheegni shacabka kii kayna oo bokoolo may aaminsiin saasa aaminsiin digli marna kulli shay saasa aaminsiin may bokoolo may digli marna kulli shay ya aaminsiin maadaama digli marna oo dhan qadii gedo iyo on ka badin reer gariyood adaysa yoona saas leeyahay ma jaradana waa ninkin qobdaan waa ninkin gishan haani hay abdulkiin roon ko baangle meel lalaale way meel walba jann way oo duur alki adlalki toos yaw marka arintaas walbana lagu hadali dowladdu eh, koonfur galbeed ku habeli wasiiro qaara ku habeli wasiirka amnigan ku habeli dadkaal ahel dhammaan ee ku habeli marka arrintaas inta un taasi adkeeyana maana ogolayni ilaa iyo dowladdu waa rasme inta ku sheento ciidamo ku sheento liiska fallanaada in ciidamo etoobiya bahaan ma ogolayni maan ogolaado doon mayeele nololo dadka hata intirowr yaa ku jirta weli barnaamijka muuro siyaasadda c v b la dareertaan magaalada baydhabo ee harunta gobolka bawali baa ku qabsoomay shirka golo wasiirada koonfur galbeed kaasi uuse gudoomiye madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigaran waliba lankudowey qodobo dhowre ayuu ku mid yihiin arrimo ammaanka siyaasaadta oo arrimo bini'aadantinimo intaasee kureedna wasiirka warfaafinta koonfur galbeed abdifatax ali yuusuf iyo warbaahinta uun ku warbi walaay madaxweyne cabdicasiis laftigaran iyo golo wasiirada geeg islameel dhikaan geeg oo taariikhdeeta afar bili todobaad lamada kun labaatan iyo afarta maybaa shirkii golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed ninka qob sameeyaha xarunta kumeel gaarka madaxtooyada baydhabo maybaa shir gudoomiyaayey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen shirka oo yacni sida oo aaladahaaytii khamiis kasta usu qabsamaay mayba ajandaha oo yacni shirka golaha wasiirada la ka dhegaysiday wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed oo yacni xaaladda amniga ee dowladda koonfur galbeed yacni deegaanada ama degmooyinka iyo gobolada iyo yacni ku sugayin mayba ciidanka dheeraday wasiirka amniga howlgaladii oo socdeen yacni oo la dagaalanka argagixisada iyo nabadeyntii oo yacni ku socotay deegaanada koonfur galbeed ee degmooyin ka mid eh mayba wasiirka amniga ha gudbiyeyha sharci oo yacni xakameynta xubka yar yar sharcigaas oo yacni eed i eed muhiimanka haay wasaaradda amniga silan xakameeya xubko oo yacni dadka gacantiyo ka jara ama lan sharciyeeya qofka lanka sharciyeeya xubko soco sharciya uso wasaaradda amniga usoo xamarow yacni sharcigaas oo golaha wasiirada soo horsheeni wasiirka amniga mayba kale oo warbixin laka dhegaysadayhin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed u soco yacni ka hadali xaaladaha degmooyinka dowladda koonfur galbeed iyo marxaladihii oo yacni degmooyin ka mid ah degmooyinka koonfur galbeed oo usaha kusuubii dib u heshiisiin oo yacni beelaha oo degmooyinka ka mid ah degmooyinka ka dagaalameen ama yacni qaab beeleed camal yacni dagaale ay ka dhiyeen usa safaro usa kaseedi ee degmada diinsoor iyo degmada walweyn iyo oo yacni lakadeeri wasiirka mayba sheegay ini guul lakadeeri dib u heshiisiintana sidii lanka taragalay yacni wasaaradda arrimaha gudaha anfuleydi mayba baag nabadeed oo yacni waxaa tan qorshashe wasaaradda arrimaha gudaha ka jarta uusan sheegay golaha wasiirada qoryooley oo yacni ka teeganayti qaabka oo yacni oo dagaalada oo beeleedka ah iyo ka dhex teeganaayeen degmada qoryooley wayba golaha wasiirada uusan sheegay muddada xadareerta inuu seeda doona degmada qoryooley yacni beelahaasina wal kasto yacni iyo iska haysdan ama muhiim ata inay nabad la qaadada wasaaradda haweenka dowladda koonfur galbeed eeyeena maha gudbiday sharciga naafada oo yacni lanqiibi golaha wasiirada si iyo may leedahay toddobaadka hadareer iyo akhrisadaan bacdana yacni golaha wasiirada la horsheena golaha wasiiradana madiio maas maryan yani golaha baarlamaanka yani lan gudbii doona guud ahaan dowladda koonfur galbeed iyo oo golaha wasiirada qolinsho geegka haaya khamiislaha mayba ka tacsiyeeyeenna ee, taliyaashii oo yacni ka geeriyoodeen ee, nimanka arxanlaawiyaasha oo argixisada yacni ee, se oo yacni oo in- in ka geeriyoodeen degmada ee, intuun dhexayto degmada baydhabo iyo degmada berdaala ee, mayba eedi eed yacni lanka tacsiyeeyeen taliyaashaasi ehlidoodii iyo qaraabada iyo mayleeraay ee, dadkii oo waalidiintii u ahaayeen mayba dowladda koonfur galbeed eedi eedan ku xunta ee, golihooda wasiirada in taliyaashaasi yacni ee, nagda doogna ini oo ee, wa- waxyaabihii oo oo iyo wadan ini hor lasii wado waana lanka aargudi doona ama kale yacni ee, lako lanka aargudi doona waxyaabihii oo niman khawaaristi oo ingeys- ingeysideen ee, mayba lanaa qaraabada iyo ehelada inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ee, dowladda koonfur galbeed iyo oon dhanta golaha wasiirada madaxweynahana shir guddoomiyow iyo tostoose yani inkataasiyeengeega maadaama iyo hayti ee, shirkii oo khamiislaha oo toddobaadla ahaay oo xarunta ku-meelgaarka ee madaxtooyada degmada baydhabo ku qabsami mayba kale ee guud ahaan dowladda koonfur galbeed ee yacni inka baaqaseen ee olaada oo ka jarta ee degmada qoryooley in iyo mayleeraay iyo xalliyan waxyaabaha oo yacni dhatiyo ka teegin ee waana ee qof kasta ama beel kasta oo iyo iska haysata ee degmadaas qoryoolaysa oo yacni ee lan dhexdhiga wadahadal iyo mayleeraay ee waxyaabaha iyo iska haysadan dib yacni ee lanka heliisii amiin fayre dhegaystayaal qodobkaana kada barnaamijku muuro siyaasadda weliba usinagadaya laamo ammaanka magaalada baydhaba iyo weliba yoha bandhi keena dhallinyaro fara badan waxaana siiyo maalmooyinka dambe ilaa ku gogobday xaafado qaar ee magaalada gudoomiyaha gobolka baayo saraakiila ammaanka oo goobfagaare kala duhaya dhalinyarada iyo weliba yoondirana fariimasha duban iyo ku mid yihiin intila la shaqeey laamo ammaanka baydhaba sallanku horseeda walwalba oo lidika ee ammaanka tun oo daacadsiinku eta dhabsiinku eta ilaahasiinka dhaariya magaaladu baydhow dhan gori hataa malan fadahure ay kortaan lankiya galoona ogaada kortaan may sababi iniisin shaago waay tan hamiin hasiin la'ashay miinasiinka hiru aawkiin dilu aadin dilu alaalkiin dilu ciyaalkiin dilu hatana ku sii obsataanoo wiliba intaha mar intahanoo dawlad aroogaysan artaan dhibshee walete ujeeddada inta la siinshaani maybu ah amnigi dartiisu hadda ooga shaq- way shaqeeya hamiin kastii baa la shaqeeya ilaa waa ku barya gubernatooraha wasiir amni taliyaha saldhig taliyaha gobol taliya gobolnisa taliya degmo macal gudoomiyaalka laamooyinka iyo xaafado lanjiifada uma leh isin raaxadin lanjiifada haytaan hoob walahgamoon ay waldeeriya iskuera haytaan kiina soo orahasi haytaana hiraabti inta jiifo elitin kan marba oo kan tamu kan elitin hiraabta kan sanadun biroogi elitin ana indhaar hada kor elitin hoo bilaargu marka kale nabadinga jiiftana maka xisaabta maasan amnigi iyo nabadgelyada iyo walaa isin hay may walaa sana dawladda may buu aha dada deegas dawladnimada dada deegas ujeedada inta la sinshaan shacabkii oo dawladda ilaaliya si itin dhibaato kale ma amni sugooshay dartiisu saasan fahma dawladda dadlukuqaxu ma ee dadlahan qaxow
walinta la siinshaanaya amniga guud ee walaabta inta kuma hadnaya saraakiisha oo een, booliska nabadsugidda iyo dhammaan een, gud- gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaasha laamo iyo dhammaanba horta wali een, kuma hadnagaana shaqada adag oo hamiinuun la wada Een, tan kala wala inta la siinshaanay ma ataan in amniga sida hodhiyan siinshaagna ku qeyb qaataan wadanka dowlada jirta dowladnimo leh dadeegasa madi barin lahaa siinkunagay adblaagin lahaa siinkudugday karantuni lisrooga hatina karantun dowladda in kala shaqayntaas nasiib darrow een, wali hodhiya walaa doo isiin dhammayni dardaarta ma ataan in fidhiga ku kataan een, tun dhalinyaro ah oo roogda baydhabo afar jibaarsho haangata uu ki owlaad bala haqobadi waana hal qof oo maarade miinadoo wada mase bambadoo gamow lahaan qabada nasiib daro nabadyo si dhan hadan siinka jarta labaatiyo afar saar la hajeeda mas-uuliyiinta dowladda inkasta reebtiy hajeeda Een, waliba intaas balan la badbaadiyahay shacabka ka nool hata degmada oo caasimada kumeelgaarka ee dowlada koonfur galbeed tan oo intaas xaqli ee dad ek nool een wali saraakiisha amnigana dhafar ahaayeen in isin warsiin deerin isinna jiiftaan lanki aragdaan in sheegna managadaas dowladnimada dadeegas wal urur ah iyo qabiil iyo walaagaas wal oo geeka dadeego male araan dowlad ku dhisin dowladdaas la shaqeeytaan dalku jiilka cusub isin bari isin dalku ku qabadaas warad meel ibir leeyahay dhow ku qabtaan fadasana dadka la dhamaay ya hayla faday in hata dadka suubsataan oo dadka een lankasta fiiri bari aan roorasan si la dhisid ardana hore lankasta inta ku dhalan lama deegaan shay dhisada deegaan shay ami ku waldada intuu labaatan jir geega toob jidkun gaan walaa diin soorsadan ya lang hor surmo ilaahay umle hob intuu gaan buura kabsadan waradir biyaal koo lan fidhay een langna case doolal amerikal ku kooy bambada siin ku tirka dhaawac mas isbitaal ku leeyahay jeen naaf hoosana nafta ilaahay lankasta biilin ka tirgale ka goos ya wara isin oo magale ya lamba basin ku turun kuroorana qariyaasan kuroorsan wara aan dhimatan dhimoy laakiin rugmala rugmala ka dhimo deegdeed ya wasi dhigal ku qataan shacabka guud ahaan een degmada ka nool kan gobolka boolin ka baaqan hay'ad amniga la shaqay nimantun la isku reeba nimantun wal haan heri mila nimantun diig mudadan een dalka si wala aragaytan haan in ka tabar dooranaya geeka shabaab hanoo dhawi lan meeli aas diganta godoomiyow lan meel aas walaalshi degeen walka dhaw yow wal iyo ka turin mala wala adeejisaa hele arnadaa wala surooga dawladda caasimad deganay tii intuu dhalinyar yar roogdan wala faqeen hay'ad amni la shaqeeyta ya saasina bid keelaasan making may meen garid weli barnaamijka muuro siyaasadda c v b la dareertaan guddiga reedin heliisyowka qaranka iyo kabaak intisi degdega lanrooji dagaalbeelaadyada ku dareeran haana kumada gobolada dalka oo kumidayin deegaano ku tirsan galmudug puntland koonfur galbeed iyo jubbaland guddoomiyaga guddigaasi mudane ismaaciil iyo weliba usudhiniga kale sheegay inti wakhti hatili rooga aan hayna in dhiig oo qof soomaaliyeed ee sakaselandeedii usoona taas bedelshay bulshada soomaaliyeed beelwalbiyo roogaanka baaqi inti dagaalbeeleed taasi usoo taas bedelshay sheegay inti dagaalbeeleedyada laka bedela wadahadal iyo saasaato walaaltanamaa dadka colaadu u dhexayso maxaa colaadu waa murug jirta waay murugka weynu ma jirto inaan dagaal ku jirto dadka dagaalka ku jira ee soomaaliyeed ee walaalaha ayaan rabnaa inaan qalabka warbaahinta baaqaan usoo marsiino walaalayaal waxaa run ah in dagaalka sokeeye ee raximgoyskaa oo ka socda saan sheegay gobollo badan sida shabeellada hoose shabeellada maxaan ku ihahdahay dhexe gobolka galguduud iyo mudug laakiin si gaara gobolka galguduud oo ay ka socdaan dagaallo kolley kuwii dhici jiray kuwa ugu xun ah ay ku hoobteen dad badan nafo badan oo qaali ah ay ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen barakac badanna oo ka dhacay dagaalkaas oo muddo soconayey kuwana xabad joojin laga sameeyey oo dowladdu khaasatan dowlad goboleedka gobolka galmudug ay dadaal badan u galeen anigoo magaca guddiga ammaan iyo bogaadin ugu soo jeedinaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor oo runtii isku howlay inuu wax badan ka qabto colaaddaas soo noqnoqotay oo dad iyo duunyaba naafaysay colaaddaas naxurka ay xambaarsan tahay aad buu u xun yahay walow kuwa wada socdo dhaba ay saas yihiin ma oga anugu si loo fasiro qof heli kara inuu jumlo kooban ku fasiro waxa dagaalladaas sababaayana intii aan runtii warwareysanayay ma helin waxaa yaa badneed oo cajiib aheyd oo adag si loo qaato in in badan lagu fasiray dagaalkaas badankiis inuu muraad yahay laba muraad mid inuu yahay dagaallada dalka iyo dadka lagu difaacayo ciidamada front lineka ku jira in lagu kala daadiyo oo fronta laga soo baxo qole ula jeedaahay dagaalkaas waa wadahaa layidhi qolo ilaahay baan ka magan galnee maslaxo siyaasadeed ka gashay in dadkoodu islaayana waa wadaana la yidhi miday tahay allaha og laakiin dhib dhacay dhe un inuu socdaa hubaala fasiraad kasta ha yeesho inaanu labada midna ahayn oo dagaaladii weligood dhici jiray oo dadka soomaaliyeed ka dhex dhici jiray uu iska yahay oo wakhtigu saas noqdana waa dhici kartaa in la dambaabo ma qurux badnayn ha yeeshee tilmaamaha noocaasaa la wada siinayaa tirakoob ma hayno waxa dhacay laakiin waa wax aada u culus in la tirakoobo naxdintii aho dadka ka badatay annaguna hadda goobta ma joogno waxaan rabnaa inaan dagaalkaas damintiisa uga qayb qaadanno qalabka warbaahinta oo aan isleeyahay waa kolley wuxuu idiin fududaay oo ka guddi ahaan ad kari karteen ad kari karteen inaan idhaha walaalayaal waalid iyo walaal dadku waa intaasu u badan yihiin dagaaladaas joojiya dagaal waxaa wuxuun midka dadka dariskaa oo dhiig iyo dhalashadu ka dhaxayso midka ka dhex dhaca ugu xun waa la hubaa hadduu dagaalku dhammaado oo idam ilaahay intuu ku ekayo ay dhamaato waa laysku soo ordaa waa laysku buuqaa hebel waa dilay waa kugu dhimay iyo kaa dhimay waana runtu saas waa dagaalkaas kugu dhimay kaana dhimay waa waa abti adeer iyo walaal waa soomaaliyo dhammaana saasa laakiin kuwaanu waa degmooyin isku dhow sida caabudwaaq xeraale dhuusamareeb guraceel balambal maxay iyo waa degmooyin hal gobolaho isku muuqmuuqda gelinsoor konton konton kilomitr iswada jira dhammaantoodu dadka aan sidan u kala bixi karahayn inaad daristiin tolkeeno allah ogolaaday oo daris dhan ka dhigay qofna dariska ma dooro kara isagu ilaah baa u dooray laakiin haddaan isu kin dooray oo isla degteen inaadan gacmihiinna isku naafayna oodan agoontayn caruur badan oodan ahal badan dabar goyna waa laydinku leeyahay sina muslimka dadka ahalka ah oo islaamka ah dagaalada noocaas inay ka dhex dhacaan sina uma bannaana waxaan idin leenahay walaalayaal joojiya ilaahay ka cabsaday joojiya ka cabsada xaqa laysku leeyahay oo idinka dhexeeya waxaad tihiin dadkii dhow saddexda xaq lahay xaq muslim xaq darisnimo iyo mid ahalnimo intaba idinka dhexeeya xuquuq kasta oo bani aadamku leeyahay ayaa idinka dhexaysa wax fasaxaayo in saas laysu baabi'iyaahay ma jiraan waxaan rumaysnahay ama guddigu rumaysan yahay in samajaclayaal badani dagaalkaas u istaageen sidii loo jooji lahay ha yeeshee qaarna uun xabadii la joojiyey si gaara dagaalka xeraale iyo maxaan ku yidhahdaahay caabudwaaq laandheer mise lafdheer laandheer dagaalada meeshaas ka soconaya in waxgaradka uu horkacayo madaxweyne axmed kaari qoorqoor ee xabad joojintii ku guulaystay inuu xabaddaa la joojiyo iyo samajaclayaalka labada beelood iyo dad kale oo labada beelood hin uusan rab ka tegey khayr allah ka siiyo dagaalkaas in la joojiyey haddana loo fadhiyo dhuusamareeb si wax dagaalka dhalo looga hadlo waa kaa wixii aanu arki jirnay kii aanu arki jirnay waa kaas ya ilaahay inuu ku guuleeyey waa rajaynaynaa kuwa la sheegaayo inay ka soo hor jeedaan oo xagal daacinayaan war ilaahay uga baqa waa inkaarta ugu weyn ee adduunya aakhiro qofku ka yacni ka lumiya ahalka dagaalkiisa hadduu abaabulo iskaba dhaafba oo ka shaqeeyo midka dagaalka ku dilay iyo kan wax abaabulay wax islaamaa lama arko isku mid bal ee midka abaabulka laysku laayaa ka daran annaga ilaa hadda nooma suuroobin inaan tagno waa inay ahayd laakiin adcaful iimaanka ah inaan niyaddana ka nacno afkana wax ka sheegnaan la egnahay waxaan samajaclayaasha salaadiinta nabadoonnada cuqaasha dhallinyarada iyo waxgaradka ku abtirsada deegaanadaas dagaalku ka soconayo oo hadda aan dhuusan reeb aada uga tilmaamo aaggeeda iyo cadaado iyo maxaan ku ihahdahay xeraale iyo caabud waaq waa intaasaan rabnaa inaan dagaalka galmudug ku joojinno dhan alli inta dagaalkaasu dhexsadana beelo badanaa dagaalku dhexsaday oo ber loo sheego xitaa aan la kala gara karin yani gobolkan galgudug wax ka socda waxaa iyana dagaala ka socdaan saan maqlnay gobolka mudug oo aan ognahay in laba beeloodoo dhab iyo dhareer wadaagihii oo wax badan ka dhexeeyaan galdagob iyo gaalkacyo dega yani agagaarkooda iyo dadka deegaanadaas ku abtirsadaah iyagana dagaal noocaasoo kale ah oo ruxumgoysi ka dhexdhacay si aan xoog badnaynna xabadjoojino u jirto ayaan maqlay iyada lafteeda dowlad goboleedka puntland iyo galmudugba waa ka qayb qaateen runtii sidii xabajoojin loo samayn lahay laakiin arintaasu ma dhowaan dagaalkaas labada degmoo mudug ka jira waa soo noqnoqday runtii ma dhammaan in dhanoo dagaalada soomaali ka dhexeeyoo dham ay dhammaa waayeen waxaa la yidhaha xaaji hadday dhammaa weydo mid gardaraaha ku jiro in laga baxsho u baahan ama mid xaqahaa ka maqno in lagu dara u maaha hadduuba dhammaa waayo dabcan labadaas ay mintahaa la yidhaha waxaan alla ka baryaynaa subxaana wa tacaala inay maanta noqoto xilligaana noqoto xilligii wixii dheeriyahoo ku jirna laga baxaayey wixii ka maqnay inna lagu daraayo ilahi subxana wa tacala inuu ka dhacaan rajaynayna dagaalka kale oo isaguna gobolka bari yani bariga gobolka galguduud mudug i mean bariga gobolka mudug ka socda oo laba beeloodoo wadagel puntland puntland ah anigu waa xasuustaa oo jirriban aan ka shaqay jiray madax ka ahay laba beeloodoo weligood daruurtana dhexsan jirtay aadna isugu dhex jiro way waa kala aqaan anugu beelahaas daruurayo u malaymaa inay caadi isu maageen haddaan aqansay ahaa jireen waa ka soo qaadoon masiibada dalka taal qayb ka mida waase suuragal in waxuun ku dhex jiraan cid kastoo arrintaa lug ku leh waxaan leenaha walayaal ka waantooba hadday tahay kuwa toos u dariraaya iyo hadday tahay kuwa dadabka isugu geynaya intooda waa ogahay jariiban waxay ka kala tarnaan jireen markoodii horeba in fact jariiban ayagood ahaayeenba arkee afarwaaqo iyo eeriyadeeda waa kala adan dadkaas tuulo cusub oo tawfiiq miyaa la yidhaha magacaas waa iga dambeeyey walaalahaasna waxaan iyagana qalabka warbaahinta u marinaynaa inay heshiiyaan dhaxdooda kana maarmaan yacni in cidi kala dhex gasho ta ugu fiican ammaanka iyo nabadgelyada waxaa ugu fiican dadka iskood u garta oo iskood uga hara yaa u fiican maxaa la ayagaan isurayno daaqsinta iyo biyuhuba ka dhexeeyaan waxaan ilaahay subxana wa tacaala ka baryaynaa inuu quluubtooda yacni khayr geliyo dagaalkana ka joojiyo nabaddana quluubtooda ilaahay maaragtay ku xafido inay heshiiyaan ilahi subxana wa tacaala u rajaynaya samajaclayaasha ku howlan u dhiga fududaadaan aqbalaanna baaqyada nabadeed oo meelo kala duwan laga soo jeedinayo keenanu ka mid yahay kan dadka soomaaliya madaxdiisu inta badan jeedinayso cuqaasha iyo waxgaradka ay jeedinayaanna in loo dhiga fududaado amiin fayli dhegaystayaal qeyboyn ka dambeeya umuuro siyaasadda c b b ala darartan qodobka kale barnaamijkaanin weliba usinagadaya taliyaga booliiska degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed abdili isaaq oo la doohwi warbaahintii weliba isu ku warbiyey howlgalku dhan ee al-shabaab oo lagu fuliy deegaano hooska degmadaasay taliya abdili isaaq hadalladiis waliba kuma tahayay beelaha meesha la yidhaahdo warmahan shirey dhammaan tuulooyinkaas waxaan ku samaynay howlgal qorshaysan anigoo fiirinaynay dhibaatada dadka ay ku hayaan nimanka nabaddiidka ah yaa howlgal meesha ku samaynay insha allah howlgalkina si nabadu noogu dhammaaday dadka shacabka ah oo dhibaataysan ay dhibaatada u geysteen ay maalin walba dhacayaan ay ku timid baaq oo ay soo jeediyeen in lagu safeeyo dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo booliiska ayagoo iskaashanay
alxamdulilah tii nabaday nooga dhammaatay maalin walbana joogtaan ka dhigi doonaa saan uga dulqaadi lahaa nimankan oo cadowga ah cidna aysan axsan u samaynaynin shacabkii iyo dhibaatadiisii waxaan ogaanay inay dhibaato badan ay ku hayaan sidaas daraaddeed waxaan joogjeyn doonaa howlgallo anagoo kaashanayna xoogga dalka soomaaliyeed oo meel walba ay tagaan ay cadowga ka safeeyaan saan anagan shacabkii aan ula shaqayn lahayn baahidoodii iyo waxoodii hoose aan u buuxin lahayn taasna waa soo noo suurta gashay insha allah joogtan waan ka dhigi doonaa meel walbo ay tagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna waan la tegi doonaa waxaana samayn doonaa shaqada markay adowga ay ka dulqaadaan anagan waxaan la samayn doonaa inta hoose kale oo aan bulshada la shaqayno aan u adeegno insha allah taasna nibaday nooga dhammaatay waana joogtayn doonaa insha allah hadduu ilaah yidhahdo guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii muuro siyaasadda oo isin kula darartan warbaahinta c b b intaninkaaki barnaamijka waybaasiin dirirsi anoo maxamed ali baaqo ibraahim maxamed ali yaa farsameeyey intii barnaamijku barnaamij limada eh unu reedanku kulmaan walbasiin kutobaan sidaasiyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amiin fayl